soo gudbinta warkan idaacadda star f m waxaa idiin taabageliyey bangiga salaam microfinance waxayna xarun cusub kaaga fureen xarunta b b s moll ee xaafadda islii
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah dhiisa ayada oo beenisay in la raadinayo gabadha wasiirada deegaanka ee dalka wiil dhalinyaro ah oo biyo ku geeriyooday dhadhaaba wasiirkii wasaaradda haweenka dowladda soomaaliya oo ah asqara dhammaanta loogu sameynayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo israa'iil oo qof shacaba ku dishay soodintay la wadaagaan lebnaan duur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn oo aa duhurnimo khamiis taariikhdan ay ku beegan tahay koy labaatanka bisha labiitanaad labada kun labaatan iyo saddex qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa lagu soo waramayaa in uu ku geeriyooday biyo mid ka mid a dhalinyarada deegaanka dhadhaab dhacdadan ayaa laga soo tabiyey tuulada maleley oo ka tirsan deegaanka hoose ee dhamajaale ee dhadhaab allah u naxariista wiilka biyaha ku dhintay ayaa lagu magacaabi jiray sulaymaan aadan ibraahim sagaaliyo toban sano jir ayuuna ahaa tani ayaa timid kadib markii uu wiilka ku dhacay baldoos weyn oo laga dhexe qoday lagta lagdhera sida la sheegay wiilka dhintay ayaa markii hore halkaasi u tegay in uu ku dabaasho kahor inta aanu quusin ama biyuhu ayna uusan ku dhicin inkastoo uu wiilka biyaha ku dhacay abaara koiyo tobankii barqanimo ee shalay haddana waxaa saacado qaatay raadinta meydkiisa oo la helay gelinkii dambe ee shala meydka wiilkan ayaa saaka lagu aasay tuulada maleli ma aha markii ugu horeysay oo deegaankaasi dhalinyaro biyo ay ku dhintaan kulwareedka warbaahinta heysta ee dhadhaab maxamed baaruud xuseen oo warbixintan soo diray ayaa ku waramaya in sanad kasta ugu yaraan hal dhimasho oo noocan oo kale ah halkaasi laga soo tebiyo wararka ayaa intaas ku daraya in baldoosyada qandaraasyada lagu qaato aada hoos loogu qodo oo aan loo yeelin xayndaab waxaana sidoo kale marar badan ayagu ku dhinta dad iyo duunyaba dadka shacabka iyo deegaanka ayaa marar badan codsaday in dhibaatadan wax laga qabto iyagoo dhaliil u jeediyey qandaraasleyda oo ay ku eedeeyeen in aynan dadweynaha ku nool tuulada maleyley kala tashan habka loo qodayo goobaha biyaha madaxweynaha dalka william ruute ayaa dhigiisa dalka jarmalka la yeeshay wadahadal dhanka telefoonka ah ruute ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu aqbalay casuumaad loo fidiyey oo ah ka qeybgalka munaasabada lagu soo bandhigayo hibooyinka dhaqamada iyo sidoo kale ganacsiga qaaradda afrika bandhigan ayaa bisha sagaalaad ee sanadka dambe lagu qaban doonaa magaalada baarliin ee jarmalka madaxweynaha dalka ayaa waxa uu dhanka kala sheegay in kenya ay dowladda jarmalka kaga mahadcelinayso taageerada dhanka tamarta ah ee ay siiso waxa uu xusay in dowladda dalku ay ka go-an tahay in lasii wado heshiisyada la xiriira shaqaalaysiinta kenyaanka ee kala dhexaysa jarmalka william ruute ayaa sheegay inay daneynayaan sare u qaadida iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ka dhexeeya labada wadan dhanka kale hogaamiyaha dalka ayaa xusay inay khasab tahay in laga wada shaqeeyo dhaqangelinta go-aamadii kasoo baxay shirkii urur goboleedka igad ee ka dhacay jabuuti kaasi oo ku saabsanaa in xasilooni waarta lagu soo dabaalo dalka suudaan waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha koonfurta suudaan salfakiir oo khadka telefoonka ku wada hadlay ay isla qaateen muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo nabadgelyada gobolka wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka midhika linturi ayaa waxa uu daafuray bacrimin dhan afartan iyo shan kun oo taan oo qiimaheeda uu hooseeyo bacrimintan ayaa loogu talagalay beeraleyda soo saara caleenta shaaha waxaana xariga looga jaray dekeda ismaamulka mombasa wasiirka ayaa maanta sheegay in bacariminta waa laga heli karo xarumaha wakaalada horumarinta caleenta shaaha ee dalka k t d a linturi ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in kontonkii kilogaraam ee bacariminta lagu iibin doono laba kun iyo shan boqol waxa uu wasiirku sheegay in dowladda dhexe ay sanadka labada kun afar iyo labaatanka wadanka keeni doonto toddoba milyan oo kiish oo ah bacarimintaasi waaxda dambi baarista dalka ee d c i-da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay laba eedeysanayaal oo loo haysto in ay saddex isho ka hor haweeney ay ka afduubteen deegaanka juuja ee ka tirsan ismaamulka kiambu waxaay afduubka kadib haweeneyda ka dhaceen in ka badan lix boqol afartan iyo shan kun oo shilin la tuhmanayaasha la qabtay ayaa waxaa sidoo kale magacyadooda lagu kala sheegay jumba mudini iyo sidoo kale bita mugera haweeneyda ayaa dhibaatadu soo gaartay waxaana ay aqoonsatay labada qof waxaana la geeyey maxkamadda kiambu iyadoo saraakiisha loo ogolaaday in ay soo dhammaystiraan baaritaanada ay wadaan ee la xiriira dhacdadan haweeneydaasi dhaqaalaha amaba lacagta intaasi gaaraysa looga dhacay waxaa saraakiisha dambibaaristu ay sheegeen inay dadaal ku bixinayaan dhammaystirka waxyaabaha baaritaanada quseeya si loo xaqiijiyo ee dadkaasi dhibaatada geystay lala xisaabtamo waxaa maanta gebi ahaanba albaabada loo laabay xarumaha ganacsiga ee wajeer ganacsatada ayaa sheegay in ay ka mideysan yihiin in muddo saddex xisho ah ay xirnaadaan suuqyadaasi cabdiraxmaan wacaawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya
waxaa gebi ahaan xidhan maanta suuqyada kala duwan ee magaalada wajeer dukaamadii laga adeegan jiray ama laga iibsan jiray raashiinka noocyadiisa kala duwan istooradii waaweynaah ee dadka tuulooyinka ka adeegan jireen dukaamada kala duwan ee elektroniga suuqyada qudaarta wajeer iyo gebi ahaan goobaha kala duwan ee ganacsiga wajeer ayaa waxaa mar qurasaaka ay dadku ku waabariisteen iyagoo wada xidhan yihiin taasoo loo aanaynayo lacagta dowladda kauntiga wajeer kaga maqan ganacsatada oo ilaa iyo hadda xalkeeda la heli laayahay dabaqaar ka mid a shacabka wajeer ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay goobaha ganacsiga ee dowladda darteed loo xidhay iyagoona gabanaha ismaamulka wajeer ugu baaqeen in arrinkani si degdega uu wax uga qabto waraxmatullahi wabarakaatu ana magaceey waxaa la dhaha cabdi bishaar waxaan ugu magaca dheelay baabuur waxaan ka shaqeeyaa jidkaan tarbaja maadaama aan subaxan soo kaagacna inaan u soo kacna gaaraashaayin rarna magaalada dhammaale waa naga xidhan tahay gaare meelaan ka rarna ma laha dhib noocaasaan nahay meelaan u kacayn iyo meelaan aadayna maaqana dhibkaasna waxaas ku socdaa gafanaaga raashinaan rarar nood basaan u socon gabaaraashaan waa gaalaan iska qaraabna matatuulaan wadanaa tuuloodhinka aad rabna anag tuuloodhinka dugaamin la aadayn waa kuwaan wada xiriyin subxan meelaan gaari ka rarayn ma naqaan anag waa yaabannahay marka gafanaaga wajeer waxaan ugu baaqaynaa dadka ha halliya ha noola furo dukaamaha raashinka in aan rarana shaqada in aan wadanna marka hore waxaan la daaldhacayna tabartayn iyo shiyaal cerka jooga iyo mayshaan la dabadhacayn anag hadda antaana waa noogala darabe saaka meel aan u dhaqaaqayna ma naqaan anag marka haddaad dhib noola dan leh asaga aqaana gaaraasha soo qaadayna hofiiska u dhigayna ها ilmahan oo soo qubinayn ofiiska u tuurayna anag asaa aqaana marka siis yeela maxaa la asaa madax noo eh asaa gafana noo eh asaa madaxweyne wajar ani magacayda waxaa la dhahaa ali cabdinoor cusmaan waxaan ku magac dheerahay jilato waxaana liiga helaa coldrink meeshaanan ka shaqaystaa becsarleydan ka mid ah ayadoo isaas tahay magaaladii afar beri ma gaarin inteed dhulka noo furmo jidka ay furmeen afar beri ma gaarin dadkii ma dhargin becsharadii waxaan ka haysana male booshadii shalay aan hataa kunkushil noo soo gaartoon gadanayn hadda meelaan ka gadanayna male sababta loo xiray waa dad oo shicib oo wax ka maqan yihiin dowladda hays oo dowladdu ku daba maqan dowladdana shicibkeeda ma fiirinaysa shicibkan lagu istaagaha oo becsarleydii dowladda u tashteen lama fiirinayo annaka dhibaan qabnaa shilinna mahayna dowladda waxaanugu baaqaynaa oon af dheer iyo af gaaban aan ku dhahayna annakoo shicibka reer wajeer eh waa inay maslaxada shicibka ay fiirisaa riddahan xiran ayadaa sababo eh waa inay furtaa gabana axmed jiir waxaanugu baaqaynaa waa in si degdege aas nooga soo gaaraa shicibka waa dhammaan haynaa wax aan hayna male waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh oo dowladahayna madaxwe annaka shicibkiisaanahay asagana waa madaxweynahayna inays naga soo gaaro dhibkan annaka nahay aas naga fur oon la dhihin anna marna jiiraa la haystaa marna waxaa la haystaa maxay ahayd becsarley aan la dhihin dhanka kale ganacsatada ayaa sheegeen inaysan aamusi doonin ilaa iyo xuquuqda dowladda uga maqan ay ka heli doonaan magacii waa maxamed cabdisalaan waxaan u xirnay goobaha ganacsiga waxaa waaya wajeer county xoogaa cariiri baa ka dhacay ganacsigana cariiriyaa noqday annagana ganacsataan ahnay marka wixii loo xiray waxaa waaya in layska waraysta sababtii devolutionka wajeer county uu u shaqayn laayahay oo dadku shacabka u soo gaari laayahay waayo haddii shaqadii reer wajeer aan la siinin oo nin reer wajeer shaqo la siiyey ayna soo gaaraynin mushaarna aan annaga ka qaadanayno oo shacabka aan ahan wasiiriinta dowladda iyo dhaqaalihii dowladda nairobi uu ku baxaya oo wajeer ay deganeen mushaarka aan ka faa'iidalayn aan ka helaynin marka taas aawadeed waxaan rabnaa in gabanahan in lala hadlo in liswaraysta oo wajeer waa isku wada leenahay liska waraysta arrinteeda sababta ay waxaan u dhacaysa maxaa waaye laba iyo tobanka bilyan oo wajeer soo geli shacabka say ku soo gaari see lagu gaarsiina waa in laiska waraysto waay marka in laiska waraysto oo annaga dhaqaalihii una soo gaaran rabnaa bilaa anaga dowladda uma shaqeyna mushaar ma qaadana deynta dowladda lagu haddii reewajeer kii deynta lagu lahay aan la siinin oo lacagta ayna soo gaarin kii kalena shaqa aan la siinin oo shaqa hadda lahay oo lacagteedna soo gaaraynin devolution twenty thirteen waa noo shaqeey maasha allah wax badan noo qabtay nin walba lacagta fadhigiisa ay ku gaaraysa laakiin hadda devolution twenty seventeen to twenty twenty two wixii nagu dhacay waan ogeynay twenty twenty two haddana wix socdana waa arkaynaa marka haddii gabanihii soo galaba dadka shacabku iskaga tunto oo lacagtiisa ay noqoto oo sidiiba iska yeela marka annaga nama anfacaysa bendin biilka nin kasta bendin biil ka maqan ninka dukaan kale ana hadda bendin biil shaqa lima siinin dukaankaygana laba milina ka maqan waxay ku maqan tahay dadka shaqada la sii ayaa lacag deynta aniga iga qaateen lacagta ayaga haddaan la siin aniga ma siin karaan marka bendin biil nin kasta uu ka maqan yahay siduu ku maqan yahay waxaan rabnaa dadkaas lacagta haddii la siiyo anaga taayna waa helaynaa sooma soo marka shaqada waa awoodi waynaba maba shaqayn karna marka dhibaatadanaasi taas waay waxaan codsanaynaa madaxda wajeer laga soo doortay inay isu imaadaan in arrinta wajeer laga fariista in gabanaha lala fariista dadka deynta ay ka maqan tahay deymahooda la siiya kuwii kale shaqo la siiya oo qandaraasyaha la bixina la siiya sidaas marka magaalada ay nolol ku heshay ayaan codsanaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa cali dadkan inta badan calimbees ay yaqaanaan nin macruuf oo magaalada laga garanayaana bat saa ay tahay haddana nin contractor miihi shaqadeeda ganacsiga businesska bis aan wataa wax bendimbiilo iga maqan ma laha laakiin shaqadaanadi ayadoon la xirin bay xihan tahayba sababtoo ay tahay annaga waxaan lacagtan ay circulation ku samaysaa qofku markuu contract qaato ama lacagaha la baygareeyo ayaan lacag helaa dadkii aan lacagta ku lahayn lacag waa laga qaadi waaya because biilkii qofkii ilmihii way baahan yihiin lacagtiina bending biil wixii haystay dayn iyo deeqsu u gelin hayay asagii wuu fadhiyaa annaga marka lacag kama qaadan karno qofka ilaan ma dilay sida lacag un baan ku leenahay marka culays baa dhacay masiibada jirta waxaa waaye dukaanka maanta markaan furno maanta oo dhan waan iska fadhinaynaa wax la gadanaya ma leh dadku ayagoo calaacali ay ku imaan hayaan wax wax kaa gadan haya ma leh alaabtu ay exbeergarowday dadkii gaajo ay u baahayaan marka dowladdan countiga waxaan ka codsanaynaa wax ayaga ku filan way heleen inay dadka lacagta u soo daayaan oo maaragtay businesska uu circulation uu sameeyo intaasaan ka codsanaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa cali dadkan inta badan calimbees ay yaqaanaan nin macruuf oo magaalada laga garanayaana bat saa ay tahay haddana nin contractor miihi shaqadeeda ganacsiga businesska bis aan wataa wax bendimbiilo iga maqan ma laha laakiin shaqadaanadi ayadoon la xirin bay xihan tahayba sababtoo ay tahay annaga waxaan lacagtan ay circulation ku samaysaa qofku markuu contract qaato ama lacagaha la baygareeyo ayaan lacag helaa dadkii aan lacagta ku lahayn lacag waa laga qaadi waaya because biilkii qofkii ilmihii way baahan yihiin lacagtiina bendimbiilo wixii haystay dayn iyo deeqsu u gelin hayay asagii wuu fadhiyaa annaga marka lacag kama qaadan karno qofka ilaan ma dilay sida lacag un baan ku leenahay marka dowladda countiga waxaan ka codsanaynaa inay hawshaan wax ka beddesho cabdinaasir kontoma chairman oo wajia business community chamber of commerce magaalada way xiran tahay waxay u xiran tahay dhaqaale lahaan intaas uma sheeko kale ma jirto meesha sababta marka loo xiray dukaamada muxuu yahay haddaan waxaa loo xiray hadday furan yihiin hadday xiran yihiin waa isku mid dhaqaalaha ma soo noqdo wajeer dhaqaalaha laga waay shilin ma yaal contract la soo qaada nairobi aa loo geeya meesha dhaqaale xumo a jirto marka hadday furan tahay haddii kale oo isku mid waa si kastaba ha noqotee waxaa ismarin waa uu ka taagan yahay lacagta bendimbiilka loo yaqaana ee deynta dowladda kauntiga wajeer lagu leeyahay iyadoo gabanaha ismaamulka wajeer oo horay hadlana uu sheegay in qandaraasyada dowladda lagu leeyahay qaarkoodu ay waxba kama jiraan tahay halka ganacsatada ama qandaraasleyda iyaguna dhankoodu ay sheeganayaan in xuquuqtooda ah ay dowladda uga maqan tahay
wamahadsan yahay macawiye waaxda caafimaadka ee ismaamulka wajeer ayaa bilowday olole ku aadan sare u qaadidda nadaafadda barnaamijkan ayaa diradda lagu saarayaa nadiifinta biyaha ay qoysaska isticmaalaan gaar ahaan meelaha ay daadad ku saameeyeen waaxda ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsanayso in ololaha nadaafadeed ay ka faa'iideystaan toban iyo sideed kun toddoba boqol iyo konton qoysasa waxaa arrinkan ka qeyb ah in dadweynaha loo qabto kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan in ay nadaafadda ku dadaalaan iyadoo loo soo bandhigi doono qaabka uga habboon ee gacmaha loo dhaqdo dowladda hoose ee ismaamulka wajeer ayaa waxa ay barnaamijkan garab ku siinaya hay-ada ay ka mid tahay unisef waaxda dembi baarista dalka ee d c a-da ayaa beenisay qoraal lagu faafiyey baraha bulshada qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in ay waaxdu baaritaan ku sameyneyso dhacdo lagu waayey gabadh toban iyo toddoba sano jir ah oo ay dhashay wasiirada wasaaradda deegaanka la tacaalida isbedelada cimilada iyo keymaha qoraalka ayaa waxaa lagu soo waxaa lasoo dhigay baraha bulshada waxaana sidoo kale ku cad in gabadha la waayay gelinkii dambe ee siniinta balse d c ida ayaa warkaasi ku tilmaamtay mid been abuur ah oo bulshada lagu marin habaabinayo waxaana ay dadweynaha ugu baaqeen in aysan qaadanin wararka been abuurka ah
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
allah u naxariistee waxaa meydkeeda maanta la geeyey muqdisho wasiirkii wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ee dowladda federaalk soomaaliya marxuumad khadiijo maxamed diiriye oo shalay ku geeriyootay dalka jabuuti waxaana maanta laga soo dejiyey meydkeeda garoonka diyaarada aadan cadde ee magaalada muqdisho diyaarad gaar ah oo uu la socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa meydka wasiir khadiijo diiriye waxaa looga soo qaaday jabuuti waxaana salaada janaasada lagula tukaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho madaxda ugu sareysa dalka soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan iyo kumanaan dadweyne ah ayaa ka qeyb galay aaska marxuumad khadiijo maxamed diiriye ee muqdisho maanta ka dhacay maxamed shuuriyo nuur la taliyihii wasiirka haweenka ee soomaaliya ee geeriyootay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya taariikhdeeda oo kooban iyo himilooyinkii ay wasiiradu lahayd intii ay nooleed sidoo kale dadka soomaaliyeed ayuu ka codsaday in ay iska cafiyaan runtii wasiirka toddoba sannadood ayaan ahaa la taliyaheeda xogaynteeda iyo sidoo kale qofka dhinaca baamuuska ka caawiya wasaaradda dhallinyarada isboortiga ayaa labakuntoddobayotobakii kala soo shaqo bilaabay waxay iga dalbatay inaan ula wareega wasaaraddii gargaarka si la mida waxay ii soo wadatay wasaaraddii haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo hadda ay wasiirka ahayd taariikh fiican ayay lahayd wasiirka iyo dadnimo runtii soomaalida xiriirta ah ay lahayd labadii abril ayuu ku dhalatay cisbitaalka martiin ee magaalada muqdisho lix baarlamaan oo baarlamaanka hadda ugu dambeeya ku jirtay ayay qayb ka soo noqotay ku dhowaad labaatan xukuumadood ayay tiir u ahayd marka laga yimaado dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo iyadu xildhibaanada aysan geli karin golaha wasiirada laakiin xukuumadihii ka dambeeyey oo dhan qofka xildhibaanka ah wuu noqon karayay inuu ku biro golaha wasiirada qof geerideeda la tusay ayay ahayd marka la fiiriyo bishii ugu dambaysay qaabkay u shaqaynaysay waxay gashay safaradii ugu badnaa oo mararka qaarkood maalin keliya ayay joogaysay caasimadda oo safarka loo shaqay kaga sii gudbaysay midda la xiriirta caafimaadkeeda qof maalin shaqo caafimaad uga baaqa ma ahayn xitaa jimco iyo habeen iyo saacadaha shaqada wax ka badan ayay markaasi ay shaqaynaysay safar mombaasa oo shirkii urur goboleedka igad wasiirada haweenka ayay ka mid ahayd qolkii ay hoteelka ka deganeed ayay ku simbirraxto ay ku dhacday caloosha ayaa jug ka gaartay xilligaas daweyn ayaa loogu sameeyey waxaa loo sheegay inay fiican tahay sidaas lamida waxaan wada galnay shirkii oo imaaraadka carabta dubay cop ee climate changiga looga hadlayay waxaan galnay kismaayo waxaan galnay baydhabo waxay ku dhawaaqdeen ololo la yidhaahdo guddiga ololaha ee badbaadi hooya hal qoys waxa ugu weynoo maanta dhaxalo ay ka tagta waxay tahay in ololahaas dhammaanteen aan kor u qaadno in ololahaas waxay u arkaysa waxa keliya ay janno ku mutaysan karto tusaalooyinka ay soo qaadanayso sheekooyinkoodii u dambeeyey marka la fiiriyo sadaqada siday u baxsanaysay toddobadaasna aan la shaqaynay runtii wax cajiiba way adagtahay qof soomaaliya inuu sidaas wax u sadaqaysto ayay ahayd imaamiyo masaajidyo kala duwan gacanta ku hayo ayay bixin jirtay biilkooda jowhar ilaa xamar ilaa buulo burte abaabulka wacyigelinta waa labada dooro ugu fiican ay qaadan jirtay gudiyada la dhiso ee sida xitaa maalmaha xorriyadda waxay mar walba ahayd guddoomiyaha guddi hoosaadka ee habmaamuuska lix sano ayay booskaas qabanaysay guddiyada la dhiso xubin ayay ka ahayd qof firfircoon haddaba guddigan laba guddi ayay dhisto ugu dambaysay labada guddi waxay kala ahaayeen in soddon boqolkiiba haweenka soomaaliyeed aan la raadinin marka siyaasadda la jooga ee xitaa brevet sectorisku ay siiyaan soddon boqolkiiba oo wax dalkao dhan ka dhaqangala ay noqoto waxay samaysay guddi farsamo oo la shaqaynayo golaha wadatashiga qaranka n c c waa dhaxal fiicanay ahayd waxay kaloo samaysay guddigii ololaha hooye badbaadi hal qoys oo runtii ah jaarat inaan u bedelna xitaa aan ka fakarayno guddigaas inaan ka shaqaysino inuu meel fiican gaaro himilooyinkeeda qofka ugu badan ee ogaa xitaa xaaladdeeda caafimaad qofka ugu dhow ee la socdaan ahaa marka intii aan ka ogahay wixii dardaarankeeda uu ahaa waxaan rajaynayaa inay dhaqan galaan oo ay fulaan runtii qof iyaduba cafin badan ay ahayd qof ay isqabtaan oo ay kala qalloodaan oo ay kala tagaan ma jiri jirin marka siday u cafin badnayd waxaan leeyahay maanta waxa keliya ay u baahan tahay waa duco waxa keliya u baahan tahay waxay tahay cid kastoo ay wada shaqeeyeen cid kastoo ay warbaahinta bulshada iskala socdeen cid kastoo ay meel kasta ay ku kulmeen inay cafis ay u muujiyaan way naga hooseysaa inaan dhammaanteen wada cafinno u duceyna intaas ayaan codsan lahaa
la taliyaha wasiirka geeriyootay ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ayuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ayaa sheegay in wax walba oo wasiir khadiijo ay dooneysa inay hirgeliso ama horumar ku sameyso uu halkeeda kasii wadi doono sareeye guuto bashiir goobe ayaa isna dhankiisa sheegay in geerida wasiiradu ay taabatay ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan asaga ay si khaasa u taabatay wasiirad khadiijo al qasuuma ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay sheegtay in ay tahay qof halyey ahaa oo soomaaliya ka baxay
subax wanaagsan ayaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto wallaahi aniga dee geerida si gooni bay noo taabatay xaqiiqadii wasiiradda kooliga baan ahayn wasaaradda haweenka ka wada tirsaneen wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka cabdixakiim jimcale aadan xaqiiqadii wallaahi geeri waxaan leeyahay oo aad noo gelgisay ahayd ummadda soomaaliyeed iyo meel walbo iyo qof walbaba aniga khaasatan dee kolig baan ahayn shaqawadaag baan ahayn hooyay ahayd qofka keliya oo maanta aan leenahay tusaale qaran buu ahaa calaamadii aan ku bartay hal sana iyo afar bilood aan la shaqaynayay qof bini'aadan ah oo lala shaqeeya ka wanaagsan ma arkin maamada waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waxaa waye laa yastaaqiruuna saacata walaa yastakdimuun qof saacaddii saacad loogu daray ma jirto shaqadeeda iyo waxay qabatay iyo qarankan iyo tusaale inay u ahayd ummadda soomaaliyeed meel walba laga sheegay madaxweynihii dalka iyo ra-iisul wasaarihii kullii waxqabadkeedii qof walba og waxaan leeyahay aniga shakhsi ahaan tusaale siyaasadeed bay ii ahayd leadershipka ay nagu hogaaminaysay iyo wasaaradda haweenka iyo qaabkaan u shaqaynaynay shan iyo labaatanka sana experienskii siyaasadda ay ku jirtay wax badanaa ka bartay qaabkii wax loo maamulo siyaasaddii iyo qaab barnaamijyada ay u waday xaqiiqada geerideeda aaday noo taaba bataan leenahay waxaan leeyahay maamada ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws alacla allaha geeyo maamo qaran bay ahayd calaamad qaran bay ahayd astaan qaran bay ahayd waxaan leenahay maamada allah u naxariisto allah u naxariisto hadalka maanta hadal kuma sii galayno taariikhdeeda taarikh nololeedkeeda wax walba way qoran yihiin way diyaarsan yihiin aniga laakiin monitorkaygay ahayd siyaasadda monitor bay iigu ahayd xaqiiqadii marka laga hadlo siyaasadda iyo qaabkay u shaqaynaysa hal sana iyo afarta bilood aan la shaqaynayay shan iyo labaatanka sana siyaasadda ay ku jirtay yaan hal sana iyo afar bilood kusoo koobay waxay qabanaysay iyo siyaasadda qaabkay u shaqaynaysa marka arrintaas arrin wanaagsan ay ahayd maamadaas maamo khayr badan bay ahayd hadda ugu dambaysa khayrkay ka shaqaynaysa toddoba saaxibeennimo siddeed saaxibeennimo hadaladeeda u dambeeyey kulli dardaaranay ahaayeen wasiir maxaan wada qabanaa wasiir waxaasaa jiro waxaasaa jiro dardaarankeedii iyo wax walba iyo ficnada ay bixinaysa kulli waa haynaa insha allah ballamo badan oo qaadaa jirto ka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda ahaan wax walboo ballanqaadyo ay ratay oo in meeshooda la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dhan waxaan u sheegaynaa inaan meesheeda ka qaadno aan dhammaystirna shaqada insha allah dulayna aniguna waxaan ka mid ahay dadka ay sida gaarka ah u sii saamaysay waxaan leenahay ilaahay qabrigeed ha u waasiciyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay kitaabkeeda aan midigta ha ka siiyo waxay ahayd samafale waxay ahayd hooyo waxay ahayd hogaamiye waxay ahayd qof isku yacni isku dhafan yacnii howlihii ay haysay iyo ummaddaan u haysay iyo dadka masaakiinta ee liitaad ay u haysay yacnii tusaale ahayd marka annagana gadaasheeda ilaahayna ma fidneeyo ayadana qabrigeeda alla waasiciyo qof qaran qof dowladeed qof samafal qof yacni aadana kaamila bay ahayd aadana kaamila markaas maahan xunba iska nusqaan waa iska jirayaa waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigeeda ha u nuuriyo hana u waasiciyo horta geeri aad xanuun badan waaye ummadda soomaaliyeed ahlada dhammaan golaha wasiirada baarlamaanka dhammaan waa ugu tacsiinaa geeri aad xanuun badan ay noogu tahay oo fajac ay noogu tahay aana filaal aa filaynin laakiin wax walba waa qadar allah ku dhacday laakiin marnaba isma laheen wasiir khadiija saan si fudud noogu bixi doonto marka aad geeri aad ugu naxnay oo haay oo saamayn aad noogu yeelatoo weyn wasiir khadiijo waa qof la yaqaano dunteeda waxay tahay qof karti leh qof oo xaqa ka hadasho qof ummadda soomaaliyeed u taagan caabi iyo maalino u shaqayso wixii karaankeeda tahay oo u taagan tahay qof markaa loo dumar ahaan da'day ku jirtay oo haddana enerjiga iyo iyo dadnimada ee u haysay inay caawi iyo maali u taagnaato bay ahayd wasiir khadiijo mar walbana dumar ahaana garab bay noo ahayd isgaashin jirnay oo haddana nuskee dambaysay shirka dubay oo koobka baa isla joognay halkaasaana nuskee dambaysay waxaa leh ilaa u naxariisto samar imaana ilaa dhammaan ilaa kasii ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogan iyo ahladeeda
xildhibaano ka tirsana dowladda soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen aaska wasiirka haweenka ee dowladda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye maanta muqdisho lagu sameynayey gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo dastuurka ee golaha shacabka soomaaliya xildhibaan xaaji cali gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir iyo booh xildhibaan cabdisamed macalin xamuud oo baarlamaanka ka tirsan iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa qoyska ay ka baxday allah u naxariistay wasiirad khadiijo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba waxay uga tacsiideeyeen geerideeda
إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله نحارسته ويصير خديجة الله نحارسته سمرية إيمان صادقة الله ينقسيه runtii waxay ahayd qof shaqo badan dadaal badan soo jeed badan jacayl runtii shaqada marka ay gacanta ku hayso inay dhammaystirto intii anigu aan runtii ka aqaanay way yarayd laakiin laba goor meelaha ama laba safar oon la galay ee, runtii waxaan arkay inay tahay qof aad iyo aad u shaqo badan oo aad u daacada oo shaqada ay markaa gacanta ku hayso habeen iyo maalin midna aan ka seexanaynin ilaa ay gebagabayso oo si sharaf leh ku gebagabayso muddo dheer bay soo shaqaysay oo dee qarankan wax ku darsatay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa oonu ka baryaynaa inuu camalkeedii wanaagsanaa haleeshiiyo sidaa dee aad arkaysaan loogu taagan yahay ummaddu dal iyo debadba loogu kacay ay muujinaysay culayskeeda iyo waxqabadkeedu qof walba dee waa calaamad qofka ku suntan oo qofka la socota weeyaan calaamadiisu qofku shaqadu haye markuu meesha ka baxo ayaa la gartaa oo la tabaa marka aad iyo aad baanu runtii uga tiiraanyoonnay geeridaa ku timi geeriduna waa xaq de halkaasaynu u soconnaa waa la kala horraynaya daacdina ma hadhayso kullu man calayhaa faan baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala wax adduunka guudkiisa dhammaan uu dhimanaya ilaahay unbaa hadhaya subxaanahu jalla wacalaa madhinta waa ilaahay Ee, maalinba sida qof loo sabootiyayo uma- ama adna lagu sabootiyaya maalinta dambe hadda aas qaran baa loo sameeyey laakiin in badan bay aas qaran ka shaqaysay in badan bay aas qaran qabanqaabisay in badan bay wakhtigeeda aas qaran gelisay haddana maanta dee aaskeeda qaran baa la joogaa adduunyaduna waa sidaa ilaahay subxaana wa tacaala qabriga ha u waasiciyo samir yeemaan saadiqan allah inaga ina lilahi waina ilayhi raajicuun maama khadiijo ahaydna wasiiraddii maaragta haweenka iyo xuquul insaanka ilaahay ha u naxariisto waxaana uga tacsiinayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo shacabka soomaaliyeed intaba waa uga tacsiinaya dowladda soomaaliyeedaan uga tacsiyeynayaa wasiira khadiijo xaqiiqatan waa wa- soo wada shaqaynay haddana waa wada shaqaynayna ka horna waa wada shaqaynayna waxay ahayd maamo aad iyo aad qaali u ah meelo badan maaragta shaqadeeda iyo howlaha ay haydaa ay shaqo ka qaban jirtay arrimaha bulshaday ka shaqay jirtay samafalkay ka shaqay jirtay dowlad dhiskay ka shaqay jirtay marka de waxay ahayd qof hawl badan ay ahayd xaqiiqatan geerideeda waa laga wada naxay ee, dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan waa ka naxeen gaar ahaan dadkii dee shaqa wadaagga ay ahaayeen waa ka naxeen marka ilaahay ha u naxariisto jannadiina ilaahay ha geliyo ee, jannadiisa ilaahay jannooyinkiisa ha geeyo annaga dee in badanaan maaragta aan soo wada shaqayn xaqiiqatan marka si gooni yahay maaragta noo taabanayda geerideedu geeriduna un waa kala xanuun badan tahay waxay si gooniya usii dhibayda dadkii maaragta ay gacanta ku hay jirtay gurigeeda ku noolaa saaxiibada la ahaa oo ehelka ahaayeen walaalihii dadkaasay si gooniya u taabanaysaa usii taabanaysaa dadkaasna si gooniyaha rabaa inaan ugu tacsiiyo ilaahay inuu sabar iyo iimaan ka siiyo bedel khayr qabana uu siiyo marka eh, xaqiiqatan waxaan isleeyahay tiir xoog badan ayaa ka baxa dalka marka waad horta waxaan u tacsiyeynayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan axabadii khadiij maxamed yeeriye oo ilaahay ka dhex saaray ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu jannaatul firdowse uu ku soo casuumo khadiij sidaad og tahayba waxaa weeye ee, qof aad howlkar u ah shaqo badan soo qabatay baarlamaanka muddo dheer ku soo jirtay siyaasadda soomaaliya wax badan ka soo qabatay ayada oo si xaqiiqan aan lahayn waxaa la yidhaahdaa ehel aabbe iyo adeer iyo cid gaar ah oo taakulaynaysa qabaa'ilada waaweyn oo soomaalidu sheegatana aan ka tirsanayn iyo khadiija waxay ka mid ahayd tobanka qof oo ugu muhiimsan siyaasadda soomaaliya oo ugu maxaa la yidhahda magaca dheer ka mid ahayd waxay ka mid ahayd dadka ugu influensiga badan siyaasadda soomaaliya meelo badan ka soo gaaray waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa subxaana wa tacaala dad badan oo caruur ah agoon ah iyo gacanta ku hin jirtay waxaan ognahay dad badan oo masaakiin ah inay ta- taakulan jirtay waxaan rajaynaynaa maanta ta ilaahay idinkiisa inay jazaha ilaahay agtiisa ka lahayd ay maanta la kulmi doonto ilaahayna waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala dad ka badan dhowr milyan oo qof yaa ilaahay u baryay inuu ilaahay baryada u aqbalo oo maxaa la dhahaa dadka laga jecel yahay meesha la soo dhoweeyey ilaahay inuu ka dhigo ugu horeen waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto wasiir khadiija maxamed diiriye wasiir khadiija maxamed diiriye aniga wada shaqayn keliya nagama dhaxayne qoys wadaag baan ahayn waxaan ahaa xildhibaanada ay wadaagaan qoondada siyaasadda ama golaha wasiirada waxaan soo wada shaqaynay muddo ku dhow laba sano iyo bar bay waxay ahayd wasiirad anna waxaan ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxay ahayd qof aad iyo aad u dabeecad fiican qof naxariis badan qof raxinkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba jecel ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto waxaan bartaan uga tacsidaynayaa carruurtan abtiga u ahaa oo ay ugu horayso sucaado cabdi xuseen iyo wiilashiiba waxaan leeyahay abti ilaahay hooyo ha u naxariisto kullu nafsin daa'iqatulmowt waa la wada dhimanayaa hooyo way naga wada baxday qaranka soomaaliyeed bay ka baxday khadiijo waxay ahayd rugcaddaa siyaasadeed saad la wada socotaan afar iyo labaatankii sane ee ugu dambaysay siyaasadda soomaaliya bugdhig bay u ahayd khaas ahaan qoyska aan ka soo wada jeedno waxaan leeyahay marka ilaahay aan u naxariisto khadiijo maxamed diiriye intii ay ka dhimatayna ilaahay samir iyo iimaan ha naga wada siiyo qaranka soomaaliyeed bay ka baxday qof qaran inay ahayd waxaa caddaynaya maanta tacsideeda inta taagan inta qof oo joogta waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun
dadkaasi xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wararka soomaaliya ayay ugu dambeeyeen oo ka tacsiidinaya low naxariista wasiirkii wasaaradda haweenka ee dowladda soomaaliya oo shalay geeriyootay khadiijo maxamed diriye iminka mawlidan ka codsado inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid faaduma barnaamijka cunnada adduunka ee w f p ayaa si kumeel gaar ah u joojiyey gargaarka cunno oo uu ka bixinayay qeybo ka mid ah dalka suudaan gaar ahaan gobolka aljaziira waxay halkaasi ay hay-addu ka caawinaysay in ka badan sideed boqol oo kun oo qof tani ayaa loo aaneeyey dagaalka suudaan ee kusii fidaya koonfurta iyo bariga caasimadda waddankaasi suudaan ee khartuum w f p ayaa sheegtay in qiyaasii saddex boqol oo kun oo qof ay maalmo gudahooda uga barakaceen gobolkaasi oo ay horey xaaladiisu deganayd balse ay dagaallo ka bilowdeen toddobaadkii hore waxaa cuno yari aad u daran wajahaya ku dhowaad siddeed iyo toban milyan oo ruux oo ku nool dalka suudaan sida laga soo xigtay w f p xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqul aadanaha ayaa sheegay inuu helay warbixin ah in ciidamada israa'iil ay dil wadareeda u geysteen ugu yaraan koob iyo toban qof oo falastiiniyiin ah tani ayay hay-addu sheegtay in ay noqon karto dembi dagaal oo laga geystay khaza dilalka ayaa toddobaadkan laga fuliyey xaafadda rimaal ee magaalada khaza waxay hay-addu ay wax laga xumaado ku tilmaantay in ragga lagu hor dilay xubnaha qoysaskooda dhankaasi iyo haddii aan eegno arrimaha la xidhiira dhanka garsoorka ugu dambeyntii waxaa lagu soo waramayaa in maxkamadda ku taalla gobolka oklahoma ee maraykanka in ay ogolaatay ama nin xabsi ku jiray afartan iyo siddeed sano in ay fasaxday kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in ninkaasi uunan wax dembi ah sameyn oo dacwadihii horey loogu soo ogay ee la xiriiray ama ee sababay in ama keenaan idhahda in la xiro in ay waxba kama jiraan yihiin waxay maxkamaddu sheegtay in ninkan dembiga loo haystay uu xabsiga ku mutaystay muddada intaasi sano ah in uunan gelin ninkan ayaana lagu magacaaba glini simons waana toddobaatan sano jir wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan dib idinkuugu celiyo faadumo